بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسigeennu caawuxuu ka bilaaban hayaa xadiidka konton iyo lixaad oo kitaabka la yidhaahdo mukhtasaru lbukhaari libni abi jamra waana dersigeennii toban iyo toddobaad oo aanu qaadanno xadiidkan casharkeennu caawa ka bilaabanayo waxaa warinaya saxaabigan wa can ibni cumar waxaa laga wariyey cabdullaahi ibni cumar ibn alkhadaab qaala wuxuu yidhi qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lana annaga wuxuu noo yidhi lamaa goortii rajaca uu ka soo laabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam min alaxzaab duulaankii qaswat alaxzaab markii nabigu uu ka soo laabtay ayuu wuxuu noo yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yusalliyanna yowsan tukanin oo tukanin axadun axad alcasra casarka salaadiisa ilaa fii bani quraydata nimanka reer bani qurayda la yidhaahdo dhexdooda inuu ku tukado maahane meel kale yuusan ku tukanin fa adraka bacdahum asxaabtii qayb ka mida waxaa haleelay alcasru salaadii casir fi dariiqi waddadii dhexdeeday ku haleeshay fa qaala bacduhum qayb ka mid ahaa wuxuu yidhi laa nusallii annagu tukan mayno xataa na'tiyahaa ilaa aan uga tagno nimankaa reer bani qurayda la yidhaahdo wa qaala bacduhum qayb ka midana waxay dhaheen bal nusallii waanu tukanaynaa lam yurid nabigu ma doonin minaa xaggeenna daalika ikhraaju salaadka can ilwaqti laga bixiyo minaa xaggeenna kama doonin lam yurid nabigu ma doonin minaa xaggeenna daalika arrinkaa oo in salaada laga taga ah ama ikhraaju salaati can waqtihaa nabigu nagama arrintaa ugama jeedin fa dukira daalika arrintaa waxaa loo sheegay linnabiyi sala allahu calayhi wasalam falam yucanif ma canaanan waaxidan mid oo minhum asxaabtii ka mida hal mid oo ka mida xitaa ma canaanan haddaba xadiidkan waxaa warinaya saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibni cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi markii aan ka soo laabannay wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa wuxuu yidhi lanaa annaga wuxuu noo yidhi calayhi salaatu wasalaam lamaa rajaca min alaxzaab duulaankii qaswat alaxzaab ama qaswat lkhandaqna waa la yidhaahdaa sanadkii shanaad buu dhacay baa la yidhaahdaa ciidamo aada u fara badan oo aada u tiro badan ayaa isi soo bahaysteen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay isku soo bahaysteen inay la dagaalamaan marka waxaa ku dhacay ciidamadaa tirada badan oo gaalada ah oo xulafada ah oo isi soo bahaystay jab iyo haziima ku dhacda way khasaareen niman marka waxaa jira la yidhaahdo reer banu quraydo iyo reer banu nadiir oo deganaa magaalada madiina ayay deganaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ballan kula galeen inaysan dagaal iyo waxaa oo dhan midnaba inaysan samaynayn oo ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aysan la dagaalamayn gaalada inaysan la soo safanayn kale inay nabadgelyo ku deganaanayaan waddankooda ballantiibay ka baxeen ayagii iyo reer banu quraydihii iyo ballantiibay ka baxeen markaasay la soo safteen gaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu duulaankii markuu soo dhammaaday nabiguna calayhi salaatu wasalaam aan weli loo waxyoonin oo rasuulku ou yimid gurigiisa calayhi salaatu wasalaam oo ou nabigu sala allahu calayhi wasalam ou markaa gurigiisii yimid oo hubkii iska dhigay oo salaadii subax tukaday oo guriga caaisho ou galay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wakti oo duhurkii agteeda ah baa waxaa u yimid oo salaadii duhur la tukaday baa waxaa u yimid malakul jibriil oo sidii dagaalka uu u galay waxa weeye diyaar u ah weli oo sidii macnaha gaashaamanoo waxa weeye malagii sidiisii ah markuu nabigu u yimid uu yidhi rasuulka wuxuu ku yidhi malagii wuxuu yidhi malakul jibriil awadacta silaaxa yaa rasuula allah oo hubkii ma iska dhigtay markaasuu yidhi nabigu nacam haa malakul jibriil baa wuxuu yidhi famaa wadacat almalaa'ikatu asilaaxa bacdu malaa'igtu weli ma dhigin hubkoodii markaasuu nabigu su'aalo wuxuu yidhi waxa nabigu waa su-aalo wuxuu yidhi haye marka maxaanu samaynaa waa xaggeenna u laabanaa buu yidhi wuxuu yidhi weliba malakul jibriil haddana waxaan kuugu imid buu yidhi qolo ballantii ka baxday oo doonaysa inay ku soo weeraraan oo kula dagaalamaan oo ku baabi'iyaan baa jirta buu yidhi qoladaa waa inaad weerar ku qaaddo reer banu qurayda la yidhaahdo oo ayagu magaalada dhinac ka degan laakiin cadow kudha kuu gambanaya ah nabigu markaasuu amar bixiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi asxaabtii ruuxii aniga ahaaday man kaana saamican mudiican falaa yusalliya falaa yusalliyanna alcasra ilaa fii bani qurayda qofkii ahaaday qof i adeecaya oo mudiic saamica ah ha dhaqaajiyo ha ka gaarsiiyo ha la dagaalama reer bani quraydo casirkuna meel ka sokayda yo idinkugu gelin magaalada madiina waxaa looga tegey cabdullaahi ibni ummi maktuum ninka la yidhaahdo waa sida ibnu himshaam iyo caddeeyeen ilaa saddex kun oo ciidan ah iyo soddon iyo lix faras oo ay wateen aabbaxay baa la yidhi nimankii baa marka la aaday weerar baa lagu qaaday waa la hareereeyey dhowr iyo labaatan maalmood ayaa lagu hareeraysnaay markii dambey isdhiibeen nin la yidhaahdo sacad binu mucaad oo duulaankii khandaq ku dhaawacmay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa xukunkiisii kusoo degeen ninkaabuu yidhi nabigu xukmi maxaad ku xukumaysaa markaasuu yidhi kuwooda dagaalamayana ha la laayo ilmahooda iyo xoolahooda iyo dumarkoodana ha la kifaasha buu yidhi sidiibuu nabigu markaasuu yidhi waxaad ku xukuntay xukunka ilaahay iyo rasuulkiisii ay xugmi lahaayeen nabigu waa ninka u dhahaya calayhi salaatu wasalaam markii uu isagoo dhaawaca la keenay ou yidhi u istaaga quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga waxay ka mid tahay adilada laga qaato in sayid lagu idlaaqi karo ilaahay kayrkii leanna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sayidulmakhluuq abubakar baa sayid lagu idlaaqay bilaal baa sayid lagu tilmaamay nabiyullaahi yaxye miyuu ahay ayaa lagu tilmaamay wasayidan waxasuuran marka sayid sidaas baa loogu magacaabi karaa ilaahay kayrkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waad xukunta buu yidhi xukunkii ilaahay iyo nabi moxamed ku xukmi lahaayeen baa ku xukuntay nimankii waa la laayay waxaa ka mid ahay ragga meeshaa lagu dilay safiya bintu xuyayi oo nabigu uu qabay calayhi salaatu wasalaam aabbaheed xuyayi ibnu akhdab ayaa ka mid ahaa madaxa ayaa loo dheereeyey kulligood god baa loo qoday markaasaa dhiigoodii meeshu ku qubmi lahaa baa lagu macnaha inta la qoday a sidii xoolo la biray inay madaxa laga wada jaray waxay gaarayeen ilaa lix boqol ilaa toddoba boqol inta ka dhaxayda meeshaas baa lagu baabi'iyey waa qayliyeen dumarkii nimankii ayagoo waxa weeye dumarkii fiirsanaya markii la gowrgowracay dumarkii ay qabeen gabdhahoodii magaaladii dhammeed qaylo iyo sawaxan ayaa iskula wareegay duulaankaasuu marka xadiidkaani ka hadlayaa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam lamaa rajaca min alaxzaab markuu ka soo laabtay duulaankii axzaab laa yusalliyanna yousan tukanin oo tukanin axadun mid alcasra ilaa fii bani quraydata ree bani quraydo dhexdooda inuu ku tukada ma ahane meel ka sokayda yousan axad idinka mid uhu ku tukanin ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waa ta'kiid baa la yidhi inay waxaa lagu adkaynayaa ay ka gaarsiiyaan fa adraka bacdahum qayb ka mid a waxaa haleelay alcasru fi ariiq waddaduu ku haleelay faqaala bacduhum faqaala bacduhum qayb ka mid ahaa waxay dhaheen laa nusallii annagu tukan mayno xataa na'tiyahaa ilaa aan reer bani qurayda uga tagno ma tukanayno annagu wa qaala bacduhum qaybna waxay dhaheen bal nusalli annagu waa tukanaynaa bay dhaheen lam yurid nabigu ma doonin calayhi salaatu wasalaam minaa xaggeenna daalika arrintaa oo in salaada laga taga ah salaada wakhtigeeda in laga bixiyo ah nabigu noog nagama doonin waa tukanaynaa degdegid oon buu ka hadlayay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii bay sameeyeen nabigu marka maadaama labada qolaba ay dadaaleen qolana ma canaanan falam yucanif ma canaanan waaxidan mid oo minhum ayagii ka mid ah midna nabigu ma canaanan sala allahu calayhi wasalam xadiidka konton iyo toddobaad wa can anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi anas binu maalik waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yaqduu mid aan jarmaadin yowma alfitri yowmka yowmulfitriga la yidhaahdo nabigu ma jarmaadi jirin sala allahu calayhi wasalam xataa ya'kula tamaraatin ilaa uu ka cuno timiryaalo nabigu ilaa timiryaal ou ka cuno ma jarmaadi jirin maalinkaa wa canhu waxaa laga wariyey anas binu maalik waxaa kaloo laga wariyey min dariiqin faanin sanad kale waya'kuluhunna nabigu timirtaa waa cuni jiray watran witran tiro isdheer ayuuna ka cuni jiray sala allahu calayhi wasalam suubanu waxaa laga wariyey khaadimkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hore baan uga soo hadalna taariikhdiis wuxuu yidhi anas binu maalik markuu ka hadlaayay nabiga sala allahu calayhi wasalam maalinka ciidda oo ramadaanku u dhammaado ramadaanku maalinkou dhammaado oo subaxaa ciidda la aadayo nabigu calayhi salaatu wasalaam asaga oo wax soo dhadhamiyey oo timir iyo wax soo cunay tiro isdheer weliba ah hal ama saddex ama shan isagoo nabigu tiro isdheer soo cunay ayuu aadaya baa la yidhi ciidda sidaasuu nabigu samaynayay leanna waxa weeye hore waxaa xaaraam u aheed baa la yidhi salaada ciidda ka hor in wax la soo cuno xaaraan bay ahaa jidhay ilaa islaamka xataa bilowgiisii waa la nasakhay oo waxa weeye qofku subaxa ciidda waxbuu soo cuni karaa weliba waa sunno ciiddan ramadaanku marku dhammaado ciidda ciidulfitriga ah intaadan soo aadin waxbaa la soo dhadhamiyaa xitaa haddii aada weydo waxa weeye timir waxyaabo kaleeto baa la soo dhadhamiyaa waa sunno waajib ma aha ciidda kale oo ciidul adxada la yidhaahdo oo xajka ku jir markii la samaynayo maalinka yoomunaxriga ahaan rabaa ciidda ana waxaa sunnaa adoon waxba soo dhadhamin inaad soo aado waxaa laga qaadanayaa sunnadan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficilkiis wuxuu yidhi anas binu maalik wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqduu yowma alfitri ma soo jarmaadi jirin maalinka yowmulfitriga ah xataa ya'kula tamaraatin ilaa ou soo cuno timiryaalo ilaa ou soo cuno timiryaalo ma soo jarmaadi jirin nabigu sala allahu calayhi wasalam timiryaal buu soo cuni jira weeye waxaa kaloo laga wariyey anas binu maalik wa canhu can anas ibni maalik min dariiqin haani waxaa looga wariyey waya'kuluhunna witran wuxuu soo cuni jiray nabigu tiro isdheer calayhi salaatu wasalaam tiro isdheer ayay ahayd timirta ou soo cunayo weliba witri bay ahayd saddex shan toddoba ama wixii intaa ka yar bukhaari baa xadiidkan wariyey baabu lakli yowma alfitri qabla alkhuruuj meesha abuu ku wariyey waa sidaa maalinka ciidda ah waxa weeye inaad soo wax dhadhamido oo aad bixiso salaada intaan la aadin fitrada aada dhiibto ayaa wanaagsan xadiidka konton iyo toddobaad wa can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa radia allaahu canhumaa can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi malcamalu camalfal ma ahaanin fii ayaamin maalma dhexdood la camal falo afdala mid fadli badan minhaa acmaasha oo fii haadihi ayaamtan ayaamu tashriiq ah ama ayaamtan oo tobanka maalmood oo dilxija maalmaha camalka la sameeyo camalka fadli badani ma uu jiro qaaluu waxay dhaheen asxaabtu wala aljihaadu yaa rasuula allah xitaa jihaadku miyuusan ka fadli badnayn suubanaha ilaahaeyow qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wala aljihaadu xitaa jihaadkuna kama fadli badna ilaa rajulun ilaa qof jihaadkii mooye kharaja baxay yukhaadiru xaal ou khatar gelinaayo binafsihi naftiisa iyo wa maalihi xoolihiisa oo falam yarjic aan la soo laaban bishayin waxbana aan la soo laaban qofkaa ma aha mid kaloo ka fadli badan ma jiro weeyaan wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkan waxaa laga wariyey cabdullaahi bni cabbaas wuxuu ka hadlayaa fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin tobanka maalmood oo dilxija ama arafa waana tobanka ilaahay uu ku dhaartay waalfajri baan ku dhaartuu ilaahay yidhi iyo walayaalin habeenno habeennadaasoo cashrin toban ah tobankaa habeen nabigu waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay mid soomaan la yidhi waa soomi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda bisha arafa ah sagaalkeeda hore iyo waaba soomi jiraa la yidhi yoomu caashur oo kale nabigu waa soomi jira calayhi salaatu wasalaam waa soomi jiray baa la yidhi waa maalmo marka macnaha waxa weeye fadli badan waa soomi jiray taasucada oo kale iyo waa soomi jira nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sida abu daa'uud iyo waxa weeye ay wariyeen imaamu nisaa'i iyo axmed binu xambal iyo ay warinayaan wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas suubanaha ama nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi malcamalu fii ayaamin afdala minhaa fii haadih malcamalu camalfal ma ahaanin ayuu yidhi fii ayaamin maalmo dhexdood camalfal la sameeyaahi ma ahaanin afdala mid fadli badan minhaa acmaasha minhaa acmaasha oo fii haadihi fii haadihi alayaam yacni cashra dilxija maalmahan oo tobanka arafo ayaamu tashriiqana waa loo celiyaa maalmaha hilbawaradkana waa loo celiyaa oo ku xiga saddexda maalmood oo ka dambayda yoomu naxriga camalfalka lagu sameeyo leanna maalmahaas lama soomo ayaamu tashriiqa ah laakiin waa ayaamu qafla maadaama ay yihiin wakti oo dikriga ilaahay iyo khayraadkii laga mashquulo qofkii cibaada ku mashquulaahi aada ajir u fara badan ayuu gelahayaa tobanka ugu horrayda arafadana waa wanaag badan tahoo waxa weeye haddee maalmaha ugu horreeya o dhanba nabigu waaba iska soomi jira tobankaa aad bay u khayr badan yihiin camalfal marka la sameeyo wax ka wanaag badani ma jiraan wax ka wanaag badani ma jiraan camalfalka lagu sameeyo maalmahaas qaaluu waxay dhaheen asxaabtu wala ljihaadu xitaa jihaadna miyuusan ka fadli badnayn nabiga ilaahaeyo qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wala aljihaadu jihaadna kama fadli badna ilaa rajulun nin jihaadkii ma ahani ilaa rajulun laakin rajulun ilaa rajulun ilaa jihaadu rajulin nin jihaadkii ma ahani rajulkaasoo kharaja baxa yukhaadiru xaal ou khatar gelinaayo binafsihi naftiisa iyo wa maalihi xoolihiisa oo falam yarjic bishayin waxba aan la soo laaban nin oo khatar gelinaya maalkiisa iyo xoolihiisa on waxba lasoo laaban maahani kaa un baa ka fadli badan hadda ninkaa waxa weeye jihaadkiisu waa jihaad aan caadi ahayn xadiidka konton iyo sagaalaad wa can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yusallii fi safari mid tukada safarka waa ku tuka jiray nabigu calaa raaxilatihi daabadiisa korkeeda ayuu ku tukanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam yusallii fi safari calaa raaxilatihi markii nabigu uu u baxo safar oo kale calayhi salaatu wasalaam salaada sunnada ah wuxuu iskaga tukanayay suubanuhu calayhi salaatu wasalaam daabadiisa dusheeda ayuu ku tukanayay yusallii wuu tukanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam fi safari safarka calaa raaxilatihi daabadiisa dusheeda ayuu ku tukanayay waa salaaddii sunnada aheed weeyaan xaysu makaan buu u tukanayay tawajahad bihi daabaddu ay nabiga ula jihaysato meeshii qibladeedu qibladii ay xaq wejigeedu ahaado sawba maqsadihaa ayuu u tukanaayay fa aynamaa tuwalluu fasamma wajullah sidaasaa lagu fasiray fa ayu makaanin tuwalluu wujuhakum ilayhi fasama ay hunaaka wajullah aljihة alati amara allahu biاstiqbaaliha marka sidaas weeyaan waa tukanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam fi safari calaa raaxilatihi xaysu tawajahat bihi meeshay nabiga ula jihaysato yu'mii nabigu waa ishaarayay waa meeraarinaya culammada qaar ba ay yidhaahdaan iimaa'an ishaarid markuu sujuudda iyo rukuucda gaaro nabigu calayhi salaatu wasalaam waa waa ishaaray saaba xogay sujuudda iyo rukuucda u ishaaraya calayhi salaatu wasalaam salaata leyli buu nabigu sidaa u tukanaayo weeye salaada uu sidaa u tukanayo waa salaatuleylka waa salaatuleylka ma aha waajibaadkii salaatuleylka weeyaan waa salaada sunnada ah ila alfaraa'ida waajibaadka ma ahani oo waajibaadka nabigu kuma tukanayn daabad dusheed kuma tukanaynin tareenaa lagu tukanaayo baskaa lagu dhex tukanaayo salaado waajiba ma i jiraan walaalayaal waxaas tareenkii oo waxa weeye aada afar iyo labaatan saac meel gaal khamro iyo oo wuxuu rabo ku daadinayo eeyaha waxa weeye lala soo korahayo cibaadadii ilaahay meel aan daahir ahayn maba la sameeyo weeyaan haddii aad tahay daacad tahay oo aad doonayso inaad cibaado tukato waa inaad mar walba wadataa masallahaaga u fiirso marka iskoolaadka la aadayo markii meel loo baxayo waa la qaadanayaa zaadkii iyo waxyaabihii kale laakiin salaada ilaahay wixii lagu tuka lahaa iyo wixii cibaadada loo kaalmaysan lahay ma laga fikerahayo taasu waxay u tahay tusaale inaan wax dana laga lahayn ilaahay waxa weeye cibaadada loogu dhowaan hayo qof walba wuxuu ilaahay la hortegi lahay salaadu ayadaa ugu horayda qiyaamada waxa lagu su-aalayo waa inaan ilaahay uga cabsanaa oo aanan salaadeenna meel nijaasaa ku tukanin meel aan saxayn ku tukanin si aan saxayna aana u tukanin leanna wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada sida aad igu aragteen anoo u tukanaaya ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kuwa wayu'tiru nabigu waa ku watarinayay markii uu salaada salaatuleilkaa dhammaysto calaa raaxilati daabadiisa korkeeda salaada watarka ah buu ku tukanay watarka nabigu calayhi salaatu wasalaam kow iyo toban kama badinaayo watarku waa hal a ugu yar kow iyo toban baa ugu badan waa sunna mustaqila waa sunna oo macnaha madax bannaanoo waxa weeye la sameeyo oo looga dayanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka lixdanaad wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa taquumu asaaca qiyaamadu dhici mayduu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu ma dhacayso ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saacatu qiyaamadu dhici maydo xataa yuqbad yuqbad yuqbad alcilmu xataa yuqbada alcilmu cilmiga ilaa laga qibdoodo wa takfura alzalaazilu oo dhulgariirka oo ka farabato wayataqaarabu wayataqaaraba azamaanu zamankuna uu isku dhowaado wa tadhara alfitanu fitnooyinkuna ay soo muuqdaan wayakfura alharju dilkuna ou bato wa huwa harjigu alqatlu dil weeyi xataa yakura fiikum dhexdeenna ilaa oo ku fara bato almaalu xooluhu oo fayafid oo iska shumo iska burqado iska burqado weeyaan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa warinaya abi hurayra wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abi hurayra nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu dhici maydo calaamaadka qiyaamada ayaa xadiidkaani ka hadlaa walaalayaal qiyaamada aad aada maqlayso calaamaad bay leedahay calaamaad ayay iska leedahay qiyaamadu calaamaadkeeda ayuu xadiidkaani ka hadlayaa qiyaamadu ay leedahay calaamooyinka lagu aqoonsado in qiyaamada soo dhowdahay waxaa ka mid a waxa weeye dadka ahlulcilmiga ah way dhammaanayaan markaasaa waxaa soo haraya dad juhalaa oon waxba aqoonin oo ayaga la yidhaahdo sheekh hebel sheekh hebel ru'asaah waxay rabaan iska sheega fa aftaw bikayri cilmin fadalluu wa adalluu kuwa la yidhi weeyaan lumay ayagu dadkana luminaya waxbana aan ogeyn kana sariiganaya wax ma aqaano allahu aclam lagama xishoodo leanna wuxuu yidhi imaam shacbi imaamu shacbi wuxuu yidhi oo ka mida salafu saalixii laa adrii nisulcilmi ayuu yidhi wax ma aqaano waa cilmiga barkii waxaa la yidhaahdaa haddaad tidhaa shaygaadan oqoonin allaahu aclamu rasuuluhu asxaabtu waxay dhihi jireen shaygii la su'aalo xitaa ayagoo yaqaana ta'aduman ayay dhihi jireen allahu aclamu rasuuluhu xaggee joognaa walaalayaal annaga maanta a'immadii sidaan yeelayna ma ahayn maanta wax walba is-su'aala wax walba anaa ka jawaabaye ayaa taal laakiin sidaa ma ahayn dhaqankii asxaabta dhaqankii diintu noo sheegtay dhaqankii salafu saalixu ma ahayn walaalayaal sidaa weeyaan kan caamiga oo aan tukanayn baa kuu jawaaba masalada markaad weydiiso gabadha aan hal aan suuratu waxa weeye aan jusca ma kale ah qur-aanka fasir oqoon arbaciinka aan xifdisanayn baa waxay rabtaa inay kula muranto oo shanta farood indhaha kaa gelisa weeyaan sariigtii baa dhammaatay kala dambayntii baa dhammaatay war qof walbaa wuxuu aqoon u leeyahay oo takasus oo u leeyahay wuxuu ka yaqaano oo ka fahmaayo ilaa cilmiga ilahay wax koobi kara lama arko wa fawqa kulli dii cilmin caliim wax dhammay kara ma leh wax dhammay kara ma leh ilaahay yaa wax walba og annagu waxa weeye cilmiga wax yar baan ka ognahay maxaan ka naqaan annagu waxa weeye waxaaba kama ogeyni waxaa la rabaa inaan lagu degdegin calaamaadka qiyaamada waxaa ka mid a in lala baabi'i doono cilmigaa la qibdoonaya cilmiga sida loo qibdoonayana waa ahalkiisa dadka ahalka u ah baa dhammaanaya ka faa'iidaysta dadka ahalka u ah intaysan dhammaanin waa inaan maanta ka faa'iidaysanaa sidoo kale waxaa ka mid a calaamaadka qiyaamada dhulgariirka ayaa badanaya sida haddaba aad arkayso meelo badan dadka dunuubta waxa weeye gaalada iyo fisqiga iyo balaayada iyo qaribaadda iyo waddamada xataa ay gaalada u dalxiis tagaan waxa ku dhacaya masaa'ibta ku dhacaysa waad ujeedaan wey waxaa ka mid a calaamaadka qiyaamada zebankaa isku soo dhowaanaya waktigu waa yaraanaya hadda fiiri ramadaan waxa weeye ramadaan kiisii kaleeto ramadaan baan joognaa kiisii kaleeto adoon laba beri joogin haddii ilahay nafta kaaga allaad arkaysaa wey jumcadii aad hadda tukatay jumcadeeda kaleeto waxaad arkaysaa laba maalinka bacdood oo jumcadii kale taagan hadda laba kun iyo waxa weeye shantiibay hadda dhow aheed lixdiibay hadda aheed toddobadii laba dhowr beri kabacdi adoo lagu leeya laba kun iyo waxa weeye toddoba ayaa la maraya waxa adiga hadda ka hor waad arkaysaa dhowr sano ka hor waxa weeye wax walba waxay kugu dhaafayaan daqiiqaday kugu dhaafayaan sanadkii oo dhan baa wuxuu la ekaanayaa waxaan bil ka badnayn bishii oo dhan baa waxay la ekaanaysaa waxaan usbuuc ka badnayn usbuucii oo dhan baa wuxuu la ekaanayaa waxaan hal maalin ka badnayn maalinkii o dhan baa wuxuu la ekaanayaa waxaan hal saac ka badnayn saacaddii oo dhan baa waxay kugu dhaafaysaa wax hal daqiiqa la-ag daqiiqadii baa si wax yar kugu sii dhaafaysa weeyi sidaasaa waktiga barakadii baa laga qaadaya taqaarubu zamaan baa dhici doona baa la yidhi waxaa badan doona uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wayaksura alharaj harju isdilka ayaa badan doona waad aragteen gaar ahaan waddankeennii ma in misaa waxa weeye maanta dagaal iyo dhiig iyo dil ka socota habeen iyo maalin xagga dagaal xagga dagaal xagga dil xagga tani kan ha yidhaha waa jihaad kan ha yidhaha waa sidaan kan ha yidhaha waxbaan cilaag kan waxaan dejina nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira waa la kala bixin maalina maanta ahayn ayaa dadka la kala xukumhaya weeyaan waa la kala xukumahayaa hal qof oo mu'mina dhiiggiisa qofkii banaysta oo waa ii bannaan yahay yidhaha diintooba uga baxayaa waa khatar walaalayaal qiyaamadana wuxuu ku mutaysanayaa cadaabka ilaahay oo daa'ima acaadana allahu min allaha naga badbaadiyey sidaas ayaa waxa weeye ay u tahay adduunka dhan oo baaba-a hal qof oo la dilo kaliyaha waxa weye rabbi agtiisa ayaa ka weynin badan waa khatar aada u fara badan weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa badan doona uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sidaasoo kale qiyaamada badan doona ayuu yidhi maalka xooluhu way fara badan doonaan way fara badan doonaan xataa yaksura fiikum almaalu fayafida xoolihiibaa badanaya way iska burqanayaan markaasow qofkii xoolaha lahay wuxuu raadinayaa baa la yidhi hal qof ou siiyo zakada qof uu siiyo raadinayaa yaan siyaa buu leeyahay zakada yaan siyaa fidrada yaa iga qaadanaya wuxuu raadinayaa hal qof oo uu guddoonsiiyo sadaqadiisa ama fidradiisa ayuu raadinayaa qofka oo uu bandhigaa la yidhi wuxuu odhanayaa haddii aad ii keeni laheed shalay oo kale waan kaa qaadan lahay laakiin maanta maya ma kaa qaadanayo ma doonayo wax dana kama lihi uma baahni waan haystaa maal igu filan laakiin shalay haddaad isii laheed waan kaa aqbali lahay sidaasuu ku tilmaama nabigu calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamada caasiyoobidda dadku ay waalidkooda ku caasiyoobayaan ayaa ka mid a calaamaadka faanka la yskugu faanayo adduunyada guryaha dabaqyada daaraha dheerdheer oo laga tegayo ayadoon wax jiscina laga hormarsanin ayaa ka mid a calaamaadka lagu tilmaamay kuwa oo dhan baa ka mid a xishoodkii oo laga tegaayo oo waxa weeye dadka ay xishoodkii ka tegayaan oo dumarkii asurkii ay ka tegayaan ayaa ka mid a baa la yidhi aad bay u fara badan yihiin calaamaadka uu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ruux aan madaxnimada mutaysanin oo laga dhigo madax laga dhigo ahal aan u ahayn oo la yidhaahdo markaa adigiyaa madaxa la yidhaahdo wuxuu leeyahay abi hurayro nabiga waxaa laga wariyey inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa taquumu asaaca qiyaamadu dhici maydo xataa yuqbad yuqbada alcilmu cilmiga ilaa laga qibdoodo ahalkiisa ayaa dhammaanaya wa taghura azalaazilu dhulgariirkuna ay ka fara badato wayataqaarabu azamaanu zabankuna uu isku soo dhowaado wa tadhara alfitanu fidnooyinkuna ay muuqdaan wayakhura alharju dilkuna ou bato wa huwa harjigu alqatlu dil weeyaan xataa yakhura ilaa uu ka fara bato fiikum dhexdeenna almaalu xoolaha oo fa yafiida ou iska burqado oo tiradii ay ka bataan xadiidka lixdan iyo koobaad wa can cabdillaahi bni camar ibni caas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi cabdullaahi bni camar ibni caas baa saxaabigan la yidhaahdaa waxaa la yidhi cabdullaahi bni camar ibni caas aabbihiis ayuu ka soo hor islaam isaga iyo aabbihii toban iyo laba sano kala wen yihiin waxaa la yidhi towreed sida qur-aankao kale uu yaqiinay wuxuu dhihi jiray saxaabigaani hal mar lian admaca damcatan min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa hal mar ilin inaan u sii daayo axabu ilaya min asadaqati bialfi diinaar kun diinaar inaan sadaqeeyo waxaan ka jeclahay ilaahay cabsidiisa ilin inay iiga timaado wuxuu kaloo dhihi jiray cabdullaahi bni camar ibni caas man su'ila billaah fa acdaa kutiba kutiba lahu sabcuuna ajran ilaahay dartii qofkii wax lagu su'aasho oo markaa dhiiba rabbi daraaddii u dhiiba toddoba toddobaatan ajir baa laga siiyaa wuxuu kaloo dhihi jiray saxaabigaani man saqaa musliman sharbata maa hal mar biyo ou ka bado qof muslima oo dhibaataysan qofkii siiya baacada allaahu min jahannama shawda farasin buu yidhi jahannamo ilaahay baa ka fogeeya hal bootid bootin faras ow boodo oo kale qadar le-eg aa jahanamo loo jirsiiyaa waxaa la yidhi saxaabigan wuxuu haya saxaabta midka ugu warin badan nabiga axaadiista laga wariyo calayhi salaatu wasalaam xataa abi hurayra ayuu kasii fara badnaay axaadiista oo wariyey ka badan buu isagu wariyey leanna waxa weeye waa qori jiray abi hurayrana waa macnaha xisbi jiray hadda shaygii la qoraa kaa dhumi maayo meel buu kugu qoranyah wuxuu yidhi cabdullaahi ibni camar ibni caas qaala wuxuu yidhi qaala liya nabiyu nabigaa wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalama alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka adigu taquumu leyla habeenkii inaad istaagaydo oo salaatuleyl aad ku mashquulayso salaatuleyl habeenkii inaad u taagnaanayso ood ilaahay munaajaadkiisa cibaadadiisa daacadiisa tuugmadiisa toobakeenkiisa inaad ilaahay aada habeenkii waxa weeye salaad u tukanayso miyaan la iisoo sheegin wa tasuumu nahaara maalinkiina aada soomayso qultu waxaan idhi innii aniga afcalu waan sameeyaa daalika arrintaa rasuulkii ilaahayow arrinkaa waan sameeyaa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam fa innaka adigu idaa facalta daalika arrintaa haddii aad samaydo hajam hajamad hajamad ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam way gur way gurtay caynuka ishaadii ishaadii way gurtay way macnaha cishayoo way gurtay oo ishaa qofka ishaa ku gursan macnaha dhibaata ka muuqata indhihii ayaa waxa weeye dhibaatadiisii ka muuqanaysa wa nafihad wayna noogtay nafsuka naftaada wa ilnan linafsika naftaadu waxay kugu leedahay calayka dushaada xaqan ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam naftaadu xaq bay kugu leedahay waliahlika ahalkaaguna wuxuu kugu leeyahay calayka dushaada xaqan xaq buu ahalkaagu kugu leeyahay fa sum soom uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha qayb ka mid ah wa afdir af afur maalmaha qayb ka mid ah wa qum salaatuleyl u istaag maalmaha qayb ka mid ah wa nam jiifo oo iska naso habeenkii qayb ka mid ah wa qum istaag oo salaatuleyl u istaag leh habeennada habeenkii qayb ka mid ah wa nam jiifo habeenkii qayb ka midana iska jiifo ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabigan waxaa la yidhi saxaabigan baa la yidhi wuxuu yidhi aabbahay baa gabar igu xidhay aabbahay baa gabadh igu xidhay reer quraysh nin cibaado badan buu ahaa maalinkiina wuu soomaa habeenkiina salaatuleyl buu u taagan yahi sidaa daraaddeed asaga cilmigii oo ka wariyay nabiga axaadiistii badneed lagama sii warin wax fara badan oo abaa hurayra cilmiga warinta laga wariyo axaadiista ku fara badan laga wariyo laakiin warintay nabi ka soo wariyeen asaa ku fara badnay iyaga warinta laga sii wariyana abi hurayra kusii fara badan marka saxaabigan baa la yidhi gabar baa aabbahay igu xiray buu yidhi gabadhii marka habeenkiina salaatuleyl buu ku jiraa oo salaad buu tukanayaa ma is arkaan maalinkiina soom buu ku jiraa oo waaba soomayo ma is arkaan gabadhii marka uma dhowaado leanna soon iyo wuxuu yidhi salaad baanba ku jiraaba arrintii maalinkii dambe aabbahay baa gurigii soo booqday aabbahay baa gabadhii waraystay aabbahay bay gabadhii ay u dhib sheegato waxay tidhi waxaaba wanaagsan waxay tidhi ninkaanu gogasheennaba kuma soo istaago annaga waxa weeye maradeennana ma naga faydo oo maradana nagama igama qaado markaasuu aabbihii u sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam aabbihiisu saxaabiha nabiga u sheegay nabiga markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hala ii keeno markii nabiga aan u imid buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu waraysi igu bilaabay markaasuu yidhi oo ma soontaa maalinkii markaas baan idhi haa nabiga ilaaheeyo markaasuu yidhi oo habeenkiina salaatuleyl ma u taagan tahay markaas baan idhi haa nabiga ilaaheeyo markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo aniga oo nabi muxamedaba maalin waan soomaa laakiin weligay ma soomanaado qayb qayb ayaan soomaa qaybna waan afuraa habeenkii qayb baan jiiftaa dumarkan aad ka cararaysana wa aamusu nisaaa buu yidhi wa aamusu nisaaa dumarkana waan taabtaahoo waxa weeye hadda zawjaad iyo xaasas baan leeyahy ruuxii naca sunnadayda iga mid maaha uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku far nabigu fare saxaabigii qur'aanka akri buu yidhi saddexdii maalmoodba hal mar deji bil walbana saddex maalmood ka soon markaas baan ku idhi buu yidhi ka badan baan awooda nabigu waa ii dhimriyaa hadba arrin buu i faraa ilaa markii dambeeto ou ka yidhaahdo war maalinna soon maalinna iska afur fa inna daalika afdalu siyaam kaasi waa midka soonka ugu fiican wahwa sawmu akhii daawuud waa nabi daa'uud oo walaalkay ah soomka uu soomi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii anigu aan noqday waayeel ayaan ka shallaayey arrintii buu yidhi markaan waayeel noqda buu yidhi ayaan ka shallaayey waa ka shallaaye buu yidhi ruksadaas waxaan dhihi jira buu yidhi markii aan duqoobay alla maxaan ruksadii nabi moxamed u qaada waayo calayhi salaatu wasalaam arrintii sidii bay noqoto waan daciif waan awoodi waayey soonkii asaga ahaa cibaadadana waxa fiican midda aad joogtayn karto ood awoodo oodan joojinayn oodan goynayn ood wadayso ood ka run sheegayso inaad daa'imato kana run sheegto nabiga marka calayhi salaatu wasalaam saxaabigaani wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ii yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka adigu taquumu lleyl habeenkii inaad istaagayso wa tasuumu nahaara maalinkiina aad soomayso qultu waxaan idhi innii afcalu dalik qaala wuxuu yidhi fa inaka adugu idaa facalta daalika hajamad caynuk ishaadu way gurtay wa nafihad nafsuka naftaaduna way waxa weeye way noogtay wa ina linafsika calayka xaqan naftaadu xaq bay kugu leedahay wa liahlika calayka xaqan ahalkaaguna xaq buu kugu leeyahy ahalkaaguna xaq buu kugu leeyahy naftu xaq bay kugu leedahay ahalka xaq deriska xaq hadda mid walba xaqiisa u oofi fa sum soom maalmaha qayb ka mida wa afdir afur maalmaha qayb ka mida wa qum istaag habeenkii qayb ka mida wa nam jiifo habeenkii qayb ka mida waxaa la yidhi imaamka la yidhaahdo ima macruuf lkarqi ayaa nin su-aalay waa nin selaf kamida ima salafu saalixiintiibuu ka mid yahay macruufulkarqigu nin baa wuxuu su-aalay ayu shayin ahyaju lilcibaadati shayga ugu kicinta badan ilaahay cibaadadiis wa aqdacu lihawa nafsi nafta goynteedana ugu jarida badan markaasuu wuxuu yidhi khawfulmowt buu yidhi dhimashadoo laga baqo markaasuu ninkii wuxuu yidhi wa ashaddu min daalika maxaa kasii daran markaasuu yidhi macruufulkarqi howlulmawqif mawqifka qiyaamo oo laga cabsado shidadiis markaasuu wuxuu yidhi wa ashaddu min daalika wax kasii daran sow ma jiraan markaasuu yidhi khawfunnaar wa rajaau ljanna naartoo laga cabsado janno la rajeeyo markaasuu ku yidhi wa ashaddu min daalika markaasuu yidhi walaalkeeyow in axabbaka axbabtahu wa in axbabtahu ansaaka haadihi kulluhaa wacabatahu liajlihi khaalisan waxaa la yidhi sidaasuu ku yidhaahdo weeye waxaa la yidhi horta soonka soonka sidiisa waxa weeye qaybo badan buu leeyihi qayb waajiba sida soonka ramadaanka soonka nadarka soomka kafaaro gudka soomka waxa weeye qadaha ah kuwaa oo dhan waa soom waajiba soomka waxaa ku jira qayb la yidhaahdo sunno way badan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam isniinta waa soomi jiray khamiista in la waa soomi jiray waa sunno lixda maalmood oo wadaca waa sunno oo markii ramadaanka qofkii wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaanka sooma uma atbacahu sittan min shawaal oo lix maalmood oo wadacana ku dara wuxuu la mid yahay sanadkaoo dhan qof soomanay sanadka oo dhan qof soomana ayuu la mid yahay sanadkaoo dhan qof soomanay ayuu la mid noqonaya wadaca in la soomana waa sunno wadacana lixda maalmood oo ku xigta ramadaanka wanaagsan laakiin haddaadan lixdaa maalmood ku xigta isku xijinin bisha gudaheedoo dhan waa ku soomi kartaa sida kutubtu caddeeyeen oo bisha shawaal oo dhan ama soonfurka qayb kastoo ka mid a ayaa lixdaa laga soomi karaa laakiin waxaa ugu sii fadli badan in ramadaanka lagu xijiyo waxaa ka mid a soomka sunnada ah maalmaha la yidhaha ayaamulbiidka la yidhaahdo ayaamulbiidku ayaamu tashriiq ma aha ayaamulbiid waxaa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiis bukhaariya caddeeyey abi hurayra wuxuu dhihi jiray khaliilkaygii ama saaxiibkaygii owsaanii khaliilii saaxiibkaygii wuxuu ii dardaarmay saddex arrimood waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii dardaarmay bil walba inaan ka soomo saddex maalmood inaan tukado labada ragco oo salaatu duxada ah wuxuu ii dardaarmay intaanan jiifan habeenkii watarka inaan tukado marka waa bil walba saddexda maalmood oo ayaamulbiidka in laga soomo waa sunno ayaamulbiidkuna waxa weeye bishu markay tahay labaatan iyo saddex waxaan rabaa toban iyo saddex toban iyo afar toban iyo shan waa saddexdaa maalmood oo dayixu muuqanayo ayaamu suudka xataa waa sunaa la yidhi maalmaha ugu dambeeya labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal iyo habeenka ugu dambeeya soddonaad xataa in la soomo waa sunno wax in la soomo waa sunno kuwaa xataa waxaa ka mid a soonka sunnada ah maalinka carafo dadka carafo jooga maahan inta kale inay soomaan maalinka sagaal ay tahay arafadu bisha la yidhaahdo dilxija waa sunno in la soomo maalinkii sagaal tahay ilaa dadka xajinaya maahan inta kale tobanka xataa hore oo arafada maalmaha hore xataa in la soomahay waa sunna waa wanaagsan yihiin waxaa kaloo sunnaa baa la yidhi maalinka yowmu caashuraa iyo taasucaa soomku waa sunna oo maalinka bisha muxaram ay tahay toban iyo maalinkii sagaal tahay in la soomo labadaa maalmood ayagana waa sunno maalmahaasoo dhan soonkoodu wuxuu noqdaa sunna ayuu noqdaa soomka qayb waxaa jirta la yidhaahdo karaaho in maalin kastoo jumco ah soon sunnaa aadla aada la beegato ama ku gooni yeesho oon horay iyo gadaal midna lala xidhiirinayn waa karaaho inaad tidhaha maalin kastoo sabti ahan soomayaa sabti ka sabti soon sunna ah waa karaaho lianna wuxuu ku tilmaama nabigu inay tahay maalinkaasu ciidulyahuudu ku tilmaamay maalin kastoo axada inaad tidhaha waa soomaana waa karaaho lianna axadana waxaa lagu tilmaamay ma inay tahay ciidu nasaara soomka waxaa jirta qayb xaraama oo maalmo aanba la ogolayn in la soomo maalinka labada maalmood oo ciidaha ciidul adxaa iyo ciidulfidriga labadaa maalmood lama soomo maalinka shareecada ciid ku ah weeyaan saddexda maalmood oo ciidda dambe oo ciidul adxada ku jidha oo tashriiqa la yidhaahdo ayagana in la soomo lama ogola maalmahaas ayagana in la soomo lama ogola oo waxaa la yidhi waa karaaha maalmaha ee waxaan rabaa waa xaaraam maalmaha soonkoodu mana ansaxayo waxaa kaloo la yidhaahdaa oo soonku uu xaaraamta iyadana soo gelahaya oon la soomi karin maalinka yoomu shakiga ah maalinka yoomu shakiga la yidhaahdo oo bisha la yidhaahdo waxa weeye bisha la yidhaahdo shacbaan ay tahay labaa ay tahay soddonka oo cirkana wax daruura aysan markaa ku aadanayn oo markaa waxa weeye bishii dad ku tiri hadal aan markaa wax lahuba ahayn waa la sheegay laleeyahay lana haynin oo shakigu jiro maanta wuu iska soomayaa lama dhahayo leanna wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam camaar binu yaasir muhay saxaabigii yidhi man wuxuu yidhi man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim qofkii maalinkaa sooma nabi moxamed waaba caasiyey calayhi salaatu wasalaam soomka wisaalkana waa xaaraam oo la yidhaahdo habeen iyo maalinba soom baan isku daba xirayaa sidoo kale waxaan la ogolayn toban iyo shanta dambe oo shacbaanka ama soon dheeraha inaad tidhaah soon tadawuc ah oo sunnaa baan iska soomayaa oon hadda bilaabayo oo aadan horay la soo xariirin awalna caado kuu ahaa jirin qadana ahayn nadarna ahayn haddaan iska sii soomayaa inaad tidhaah lama ogola qaybahaasoo dhanna soom kaa xaaraamhay noqonaysa marka soonka qaybihiisuna nuucaa weeyi xadiidkan sidaas ayuu noogu caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan buu kula hadlay waxaan isku dardaarmaynaa soonka iyo salaada iyo sunnooyinka inaan ka faa'iidaysanno iyo barashada cilmiga kana fogaano wax kasta oon cilmiga iyo diinta aan waxa weeye masaa-isheeda waafaqsanayn ilaahay dariiqa toosan hana waafajiyo qowlkeennana sawaabka ilaahay haku ha ku dugo khaatumadana ilaahay ha nagu dilo diinta kuwii ku camal falo oo barta ilaahay ha naga dhigo darsigeennii toban iyo toddobaad oo kitaabkeennii mukhtasaru lbukhaari lilimaami ibni abi jamra inta ayaan caawo kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu